gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiir ayaa dhagax dhigay beerta ummadda ee gobolka banaadir qayb ka mid ah qorshaha horumarinta caasimadda ee magaalada muqdisho mashruucan ayaa laga hirgelinaya degmada hwaaberi gaar ahaan meel aan ka fogeyn garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho iyadoona munaasabadda dhagax dhigga uu guubjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada waaberi maxamed saciid cali agaasimiyaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sheegay in mashruucan uu yahay mid loogu talagalay helitaanka goob nasiina iyo dalxiis oo bulshada ka wada dhexeyso taas oo ay ardayda iyo dalxiisayaasha iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada ay fursad u siinayso inay iskugu yimaadaan beerta ummadda ee gobolka banaadir waa meeshii ugu horreysay waana beertii ugu horreysay ee laga dhiso in muddooyinkan ugu dambeeya ama laga sameeyo gobolkan banaadir sidaa darteed maamulka degmada dhammaan dadweynaha degmada dhallinyarada hooyooyinka ardayda iyo deganaash dadka deggan degmadan waxaan idin leeyahay waxaad furteen baal cusub maasha allah waa beriyaa tihiin waa run ereygaaba macno samaynayo waagu markuu beriyay nolosha rasmigaa bilaabataa barka reer waa beri aad iyo aadan ugu faraxsanahay waa idinku ammaanayaa hoggaankiinnuna wuxuu muujiyey in uu u dhigo xujo degmooyinka kale wuxuu yidhi beer lagu nasto dadka dhallinyarada ah habeenkii ku shaahaan ku dhex socdaan waayeelladu ay ku lugeeyaan meel qurux badan oo lagu raaxaysta inuu bilaabay aragtideeda la yimid waa ku ammaanayaa guddoomiyaha degmada intaa keliya maahee maasha allah farxaddaas ayaa muujinaysa weliba kartidiinna intay laeg tahay marka goor horena waa timaadeen waa idinkaga cudur daaranaya inkastoo guddoomiyaha iga cudur daaray haddana saaki goor horaa timaadeen howlo kaloona haysta darteed laakiin aad iyo aad iyo aadaan idii ammaan ah beertu waa noo dhagax dhigan tahay waxaan rajaynayaa maalin dhowna furitaankeeda inaan ka soo qayb galno